asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantaa wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteennii murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu howlaha badan ku kala dhigdhigno innaga oo waxyaalo fara badan isugu keenna waxyaalahaasoo hadba nooc u dhaca ama kolba qaab u imaada qaababka farada badan ee kolba nooca ah ayaa mar waxaa ku soo marahaya mid ka hadlaysa dhanka caqiidada mid ka hadlaysa dhanka diinta mid ka hadlaysa dhanka aaminsanaanta mid ka hadlaysa dhanka adkaysiga mid ka hadlaysa dhanka jileeca mid ka hadlaysa dhanka xumaanta mid ka hadlaysa dhanka samaanta mid ka hadlaysa dhanka turanturada mid ka hadlaysa dhanka taagta waxaasoo farada badan ayaa ku soo marahaya ilaan xubinta murtidu waa mid caynkaa ah teenan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa idamkii shekooyinkaas caalamiga qaar ka mida ama mid ka mid a waxaa jirtay dadku waad og tahayo xagga diinta iyo kudhaqankeeda dee uma sinno maadaamaun dadku xagga diinta iyo kudhaqankeeda u sinnayn ayay dadku waxaad arkaysaa nin awoodo inuu xajiyo nin awoodo inuu ictikaafo nin awoodo inuu sadaqa bixiyo nin awoodo inuu soomo nin awoodo inuu haddii eebaidmahayo uu wanaag oo dhan guto ama faraal oo dhan guto oo ku daro weliba khayraadkii kaleento oo haddana aan fulinaynin iyo midaan awoodin inuu intaaba guto oo intuba ay ku culus yihiin ama ay ku adag yihiin oo haddana intiiba isku dayahaya inuu sameeyo maxaa keenay waxaa keenay xagga aaminsanaanta caqiidadooda iyo ku-xidhnaanta alleh ayaa lagu kala adag yahay ama lagu kala fog yahay ama loo kala fiican yahay khayrkaa la kala jecel yahay weeye ujeedadu marka mid aan show ku adadkayn diintiisa oo ku jilicsanaa oo dadka maaragtay iska dhaqmo aha ayaa mid kale oo aan isaga la diinhayn oo wax kala haysta ayaa u yimid markaasu wuxuu ku yidhi niyahow wuu dhaliilhayaa marka inuu yasuu rabaa hayase macal diintiisuu rabaa inuu yaso kolkaasu wuxuu ku yidhi niyahow diintaada seebaan kusoo geli karaa u fiirsaya adiga diintaada seebaan kusoo geli karaa buu ku yidhi kanuna wuxuu fahmay inuu yasahayo leeyahay diin lasoo galaba ma haysatidoo adigii baan ku dhaqmaynin inuu leeyahay ayuu u fahmay kolkaasuu hadal kooban oo gaaban ku yidhi waxa uu ku yidhi waxba aniga diintayda ha soo geline midda aad hadda haysato daacad u noqo u fiirsaya kanu muxuu rabay wuxuu rabay inuu u hoosgeliyo laba arrimood oo inuu isagu nin daciifa yahay oon diintiisa ku adadkayna dhinacu ka tuso dhinaca kaleentana diintiisu mid lagu adadkaan kara haddii ay taha wanaagsan tahay inuu kanu qaadan lahaa oo ku adadkaan lahaa oo isaga laga garan lahaa labadaas ayuu u qarinayaa kolkaas wuxuu yidhi diintaada yaan rabaa inaan gale seen ku soo geli karaa see diintaada lagu soo geli karaa ayuu ku yidhi kanna wuxuu siiyey jawaab macquula oo maangal ah ayuu isna siiyey wuxuuna ku yidhi waxba aniga diintayda ha soo geline horta adigu midda aad haysato daacad u noqo halkaa maxaad ka fahamtay waxaad ka fahmaysaa waa laysu qariyey kanuna kanuu u duur xulay kanuna kanuu u duur xulay oo wuxuu ku yidhi dee maxaad aniga tayda ka soo geli tii horey aad u haysatayba daacad uma tiidi matayda daacad u noqonaysaa nin iska socda oo maalin maalin maraysi u jeeda yaad u eg tahay e haddaad taadiiba ka baxaysatayda daacad uma noqonaysid buu kanna u qariyey kanna muxuu u qariyey diin la galoo fiicanba ma haysatid adiga haddaad haysataan adiga ayaa daacad noqon lahaa ayuu u qariyey labada ninbana dee muslin ma ahayn waad garanaysaa inaan meesha wax muslin ku jirin ee laba wax kala hay ay yihiin halkaasaad ka garanaysaa sababta diinta islaamku dee waa rukumada nolosha waana tii eebayna siiyey oo iyadu waxyaalaha noocan ah ka janka gelahaya qayb kama ahan waa diintii ilaahay uu adduunkan ugu talagalay keligeed xagga ilaahayna keligeed ka ahay diinta oo ah islaam weeyaan teenu laakiin labadanu waxay ogaayeen waxaan ay ku doodeen inuu wax kale yahay mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi aqligaab iyo abeesaba afkooda malga